Haweenka Soomaaliyeed ayaa ah kuwa qabta shaqooyin adag si ay u maareeyaan nolosha qoysaskooda isla markaana ay kaalin weyn uga qaataan raadinta nolol maalmeedka qoyska. Shaqooyinka inta badan dumarka Soomaaliyeed qabtaan ayaa waxaa ka mid ah shaqaynta dhismaha guryaha taasoo ah shaqo ku adag qofka dumarka ah hase ahaatee haweenka qabta shaqadaasi oo ku korsada caruur ayay dantu ku qasabtay inay si maalinle ah u qabtaan. Shaqada dhismaha oo aad ugu adag haddaba si aan wax badan uga ogaano shaqadaasi ayaa waxaan wareysi la yeelanay qaar ka mid ah haweenka ka shaqeeya dhismaha guryaha ee ku nool magaalada Kismaayo waxayna inooga warbixiyeen duruufaha ay ku shaqeeyaan iyo waxyaabaha ku kalifay shaqadaasi adag iyo sidoo kaleeto caqabadaha ay si maalinle ah oogala kulmaan.
waxaan ahay hooyo soomaaliyeed oo dhismo ka shaqaysto oo iska dhiban maxaan ku raadaya hooyo soomaaliyeed oo dhan saa ku nahay ilmaha kursan haya waana garoobaan ahay waana maxaan ku raadaya waana qalnahay Ee, waxaan ilaahay waxaan ka baryayaa inaan dhismadan iyo dhibka iyo rafaadka ilaahay noogu soo deeqo maalintii mar boqol iyo soddon mar boqol iyo afart mar boqol iyo konton sidaas waxbana dadka uma tarto xaasaan nahay guri kiraan degannahay waa iska dhibannahay ilaahay baan baryaynaa caruurtay toddobo aabahooda waa- isagana waa nin iska xanuunsan oo maxaan ku raadaya oo daawo qaadanaya oo daawo tiibish tiibi qaadanaya haa qoyska anigu tursiya anaa u xamaalo maalin hel maalin waay dhismaha haa dhibaan ku qabnaa kursaa hooyo soomaaliyeed ku nahay waa iska xamaalinay lak tabarteenna maaha maxaa ku shaqaynaya masaa'idka daruuf baa noo geysa wixii gabar oo dumur eh iyo raggab ilaaha ka dhigay daruuf baa noo geysa maanta qof haddii dheef qow gurigiis kuma soo baxo shaqana ma imaanayo ilaa daruuf baa wax kasta noo dhigto inaan oo shaqada dhismo ku shaqayno oo masaa'idka baytalaya ah haa cilmaha ku koriyaa mhm. ciyaalka ciyaalka aabbaha ma shaqeeyo daruuftaas baa marka noo dhigto inaan ku shaqayno dhismada haa haa dhibkee waa ilaa daruufaa ii geysa ba dhib baan ku qabaa maasha allah dhib aan ku qabaa ilaa daruuf baa ii geysa dhismada Si kastaba ha ahaatee, haweenka ka shaqeeya dhismaha guryaha ayaa la kulma duruufo adag oo dhanka shaqada ah, mana haystaan fursad shaqo oo kale oo ay kaga maarmaan middan adag.